maxaa lagu macnayn karaa qabashada xasan daahir aweys maxayna tallaabadan ka saaciidi karaysaa dowladda soomaaliya oo dagaal kula jirta cudurka al-shabaab waryaheenna maxamuud ibraahim caleh oo washington jooga ayaa su'aalahaas iyo kuwo kale oo u bandhigay cabdiraxmaan cayinte oo madax u ah macadka heritage ee magaalada muqdisho walaal horta arrintaas haddii ay xaqiiqo noqoto oo la xaqiijiyo waxaan isleeyahay kolley waa arrin runtii weyn oo maaragtay kusoo korodhay arrinta soomaaliya iyo laga yaabo firaacii ama loolankii ka dhexeeyay shabaab iyo dowladda soomaaliya inay wax uun kusoo kordhiso waa dhici kartaa laakiin waxaan isleeyahay arrin hadda aan la filayna runtii ma ahan marka la fiiriyo maalmahanba wararkii aan maqlaynay oo ahaa in uu khilaaf ku dhex jiray shabaab maxaa xigi doona ayay kula tahay ma dowladda gacanta loo gelin doonaa ma maraykanka oo dandoonaya ayaa loo dhiibi doonaa maxay arrintan ku dambayn doontaa warta way adag tahay runtii in la odolobso arrintaas hadda marka la eego duruufaha hadda ku wareegsan dhacdadan iyo meesha ay arrintu la sheegaya hadda inay ka dhacday oo ah bartamaha soomaaliya sidaas ay tahayna haddana waxaan isleeyahay dee maaragtay sida saxda ahi waxay tahay mar walba in haddiiba ay noqoto bal horta arrintan in la fahmo siday u dhacday inay qeyb ka tahay maaragtay dadaal iyo wadahadal soo socday inaysan qeyb ka ahayn oo maaragtay sheekha sida la sheegayo la qabtay wax badan baa u baahan in la fahmo intaan badda hadda laisla gaarin ma maraykana loo gudbin doona mase looma gudbin doono xaqiiqaduna waxay tahay dee dalku haba iska liidatee dowladun waa ka jirtaa haddiiba ay maaragtay iyadu ay tallaabo qaadayso waxaa haboon iyadu inay iska marsiiso nidaamkeeda garsoorka iyo waxuun ay marsiiso intaan bade meel kale hadda laysula ordin maxay tallaabadan ka saacidi kartaa dowladda soomaaliya dagaalka ay kula jirto al-shabaab
runtii waa w waxaan isleeyahy way adag tahay in taasna hadda qiyaas lagu sameeyo marka la fiiriyo runtii shabaabku hadda siday ahaayeen bilihii ugu dambeeyay waxaad moodaa inay ay iska bedeleen quwad hadda si toosa ula loolanta dowladda oo aada muddo dagaal aan toos ahayn inay ku jireen waxaa kaloo iyadana aanan fahamsanayn weli aan aada loo fahamsanayn aan isleeyahay maaragtay sheekh xasan hadda isagu awoodiisa milatary cudadiisa milatary inta ay la la ekayd shabaabka dhexdiisa weliba marka hoos loo sii fiiriyay in khilaaf uu ku dhex jiray shabaabka dhexdooda marka uma badna runtii muddada sokay in isbedel weyn ay arrintani keeni doonto laakiin waxaa dhici karta in maaragtay muddada fog fog ay natiijo keeni karto oo ay qeyb ka noqon karto wadahadal maaragtay dhexmara dowladda iyo shabaabka
waxaa muuqata in shabaabka ay kala qaybsanaan dhexdooda ku jirto oo ayaamahan ay dagaalamayeen taasna waxay sal u ahayd in sheekha uu ka soo baxsado baraawe marka dhanka kale loo fiiriyo ma kula tahay in dhammaadkii al-shabaab lasoo gaaray hadda walaal waxay la tahay in aan guul loo dabaaldegi karin hadda waxay la tahay taasi inay runtii tahay maaragtay haddiiba dhacdo in hadda loo dabaaldegayo dhammaadkii shabaab runtii in lagu degdegay ay la tahay waxay la tahay muddo dheer ayaa ka harsan maaragtay raggaas waxay kaloo ila tahay in arrintan hadda dhacday sheekh xasan la xiriirta ay fursadba abuuri karto oo ah in bal soomaalida dhexdooda ay ka fekeraan inay wada hadlaan runtii oo xitaa qolooyinkan hadda shabaabka ah qeybo badan oo kamid a waxaa laga yaabaa inay hadda laga yaaba inay soo gaareen meel ay diyaar u yihiin inay wada hadal uun qeyb uun kamid a furi karaan in fursad loo arko laakiin in waxay la tahay aan lagu degdegin in la in la yiraahdo guul baa laga gaaray dhammaadkii al-shabaab waxay la tahay shabaab oo hadda weli dhowr gobol oo soomaaliya ka taliya intaasi ay noqon doonto arrin aada loogu degdegay
fariin noocee ayay u diri kartaa qabashada sheekh xasan daahir aweys hogaamiyaasha kale ee al-shabaab
waxay la tahay taa waxaa ka horeeya horta in la fahmo qaabkii ay sheekh xasan hadda qabashadiisa haddiiba la xaqiijiyo qaabkii u dhacday ayaa ka horeeya in la fahmo taasoo runtii aan isleeyahay weli dadka soomaalida uma cadda laakiin waxaan isleeyahay haddii markaas ay noqoto in qaab wadahadal uun u eg uu hadda ay u dhacday dhacdadan hadda cadaado la sheegay ama meel cadaado u dhow inay ka dhacday waxay la tahay markaas dee in ay fursad noqon karto oo hogaamiyaal kalena ay runtii fursad noocaas oo kale raadsan karaan bis ay dhacdo inaysan qaab wadahadala ku dhicin oo oo si kale ay ku dhacday iyadana waxay la tahay in ay ay maaragtay fariin diri karto oo ah in ay maaragtay jirto awood kale oo uu dalku leeyahay oo ah maaragtay isku dayi karto xitaa mararka qaarkood hogaamiyayaasha shabaabka qeyb kamid inay gacanta kusoo dhigto laakiin si guud haddii loo fiiriyo anugu wax weyn runtii uma arko inay hadda fariin weyn ah inay u diri karto maxaa yeelay arrintani asalka waxay ku haysaa khilaaf soo kala dhex galay shabaab cabdiraxmaan caynte oo madaxa u ah macadka heritage ee magaalada muqdisho oo qadka teleefoonka ugu warramaya waryaheena maxamuud ibraahim cali oo washington jooga sheekh xasan dahar aweys ayaa ka mid ahaa hogaamiyaashii ururka islaamiga ee soomaaliya isagoo ka mid a dadkii ugu horreeyey ee u ololeeya fikirka islaamiga ah xuseen barre aadan ayaa warbixintan ku eegaya miisaanka siyaasadeed iyo doorka hogaamineed ee uu sheekh xasan daahir aweys ku leeyahay ururada islaamiga ah ee soomaaliya sheekh xasan daahir aweys ayaa door muhiima ka soo qaatay aasaaska fikirka jihaadiga ee soomaaliya sheekhu waxa uu hore u ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada soomaaliya waxaana uu qayb ka qaatay dagaalkii soomaaliya iyo etoobiya ee sanadkii kunsagaalboqoltodobiyotodobaatankiisanadkii aqoiyoideetankii waxaa sheekh xasan daahir iyo koox ka mid a hogaanka ururka al itixaad al islaami lagu xidhay magaalada muqdisho iyadoo ururkaasi la aasaasay saddex iyo siddeetankii sheekha ayaa loo xidhay eedeymo la xidhiidha inuu fikir diini ah ka dhex waday ciidanka soomaaliya waxaa sanadkii kunsagaalboqoltodobiyosideetankii lagu xukumay xukun dil ah in kastoo laga khafiifiyey oo lagu bedelay xabsi daa'in waxaana la sii daayay aakhirkii kunsagaalboqolsideed iyo siddeetankii kadib markii uu dhacay xukunkii madaxweyne maxamed siyaad barre waxa uu sheekh xasan daahir awey si toosa u bilaabay dib u dhiska ururkii al itixaad oo xoogaystay islamarkaana waxa uu dagaallo kala duwan la galay hogaamiye kooxeedyadii ka jiray soomaaliya sheekh xasan iyo ururkiisa al itixaad ayaa ka sokow hogaamiye kooxeedyada soomaaliya waxaa sannadihii sagaashameeyadii ay colaadi u dhexaysay iyaga iyo etoobiya oo walaac ka qabtay xuduudda soomaaliya gaar ahaan gobollada ay wakhtigaasi itixaadku maamulayeen kadib burburkii al itixaad ayaa sannadkii labadii kun iyo lixdii waxaa loo doortay sheekh xasan inuu noqdo guddoomiyihii u horreeyey ee golaha shuurada ee ay yeeshaan midowgii maxaakiimta islaamiga ee soomaaliya golahaasi oo ka koobnaa siddeed iyo siddeetan qof waxaana uu sidaasi ku noqday hogaamiyaha ruuxiga ee dhaqdhaqaaqii maxaakiimta islaamiga ee soomaaliya sheekh xasan daahir aweys ayaa ku baaqay in jihaad lala galo etoobiya isagooo ka hor jeeday xukuumaddii cabdilaahi yuusuf oo fadhigeedu ahaa magaalada baydhabo iyo dowladda etoobiya oo taageeraysay oo aakhirkii ciidamadeedu ay gudaha u galeen soomaaliya awooddana ay kala wareegeen maxaakiimta islaamiga sheekh xasan ayaa u baxay dalka eritereya oo uu kaga mid noqday isbahaysigii asmaraha se yeeshee isbahaysigaasi ayaa burburay kadib markii laba garab ay u kala jabeen oo uu garabkii sheekh shariif sheekh xasan uu hogaaminaya ee ogolaadeen wadahadalladii jabuuti oo aakhirkii laga soo dhisay xukuumad uu hogaaminayay sheekh shariif sheekh xasan sheekh xasan daahir aweys ayaa labadii kun iyo sagaalkii dalka dib ugu soo laabtay isagoo la wareegay hogaanka ururkii markaasuun la aasaasay ee xisbul islaam hase ahaatee waxaa marxalado kala duwan oo mararka qaar iska horimaad gaadhay oo soo dhex maray xisbul islaam iyo xarakadda shabaab waxaa aakhirkii ururka xisbul islaam uu ku biiray al-shabaab tan iyo markii ururku ku biiray al-shabaab waxaa sheekh xasan ay tilmaamaan dadka faallaya arrimaha ururada islaamigu inuu qayb ka ahaa khilaafka ka dhex jira ururka oo u kala qaybsanaa laba garab oo uu hogaamiyo axmed cabdi godane oo ururka madax ka ah iyo mid ka mid a saraakiisha ururka oo lagu magacaabo mukhtaar robow abumansuur hase haatee khilaafka dhinaca fikirka ah ayaa shaaca u soo baxay kadib markii sanadkii tegay labadii kun labaiyo tobankii ay al-shabaab gaar ahaan garabka axmed cabdi godane ay soo saareen bayaan ay ku tilmaameen xarakada al-shabaab inay tahay ta keliya ee matasha ummadda sheekh xasan daahir aweys ayaa khudbad ka jeediyey masjid ku yaalla degmada marka ee gobolka shabeellada hoose waxa uu kaga hadlay arrimo fara badan oo ay ahayd markii ugu horreysay oo uu sidaasi u hadlo waxaa la yidhaahdo naqdi daati haajir yacnii in dadka hawsha haya oo muslimiinta ah oo mujaahidiinta ah soo khalad kama dhici karo khaladka ka dhaca ayaa saxay in ayagu issaxaan soo maaha barnaamij marka saasaan hadda ka hadlaaya indhaha taaga waxa weeyaan bayaan baa jira oo xarakada ka soo baxay bayaankaasaan inaan ka hadlaan rabo waxaan uga hadlayaa si naqdi ah oo aan uga hadlahay in la yidhaahdo markaa xarako inay yidhaahdaan annaga ah qofkiina khilaafaana waxa weeyaan la meesha waxa weeyaan bahalki muxuuha dhiiga laga ratibay waxay ku kani waxa weeyaan in maaragtay bahalkii lagu bannaysto dadka maaragtay bahalkii dhiigoodii lagu bannaysto a meesha ka soo baxday oo axaadiistii loo soo daliishaday khatar ah warkaasu marka war war war dhahan ma war noo dhahan ma war dhahana ma war saxana ma sacyigaas waa ku wada jirnaa waa lagu wada jiraa sacyigaas marka intii laga gaarayo dadka yaan yaan maaragtay shaar la gashaday isagoo shaarkii uusan samaysnayn yahaysaan lagu dilin dadka midda labaad oo khatarka ahi waxa weeyaan meeshaan jihaadka jihaad cayniya waa fardu cayn waa qolo ayagu keligood u qumi kartaana ma jirto waaba loo jeedaa waa cayaan waay in marka la yidhaahdo waxa weeyaan aniga maahan cid kaloo jihaadi karta ma jirtana waxa weeyaan iyaduna jin maa hal halaa loo jihaadi qofaa jihaadi kar laba laba saddex saddex shan shan qabiil qabiil waxaasoo dhammaan loo jihaadi kar war waagii marka wax noo hirgalaan oo cadowga iska saarno waxa weeyaan maarata bahalkii maxay ahayd aan isu nimaadno aan aan bahalkii maxay ahayd waxaan samaysan karna aan samaysan oo markaasna fiiri markaasna annagu ma dhihi karno jamaacatu muslimiin aan aan nahay ma dhihi karno maca haddii lagu daro maaragtay qaacido lagu daro jamaacatu muslimiin maaha min jamaacati lmuslimiin min dimni jamaacati lmuslimiin ayadana waxaa lagu qiimaynaya waxa sharciga ka waafaqday wixii kale haa lagu qiimaynaya bani aadamku maaragtay waxusan waxaan ahayn waxaadan ahayn haddaa isi saartid oo shaaraadan ahayn aad xiratid waa ceeb wey ceeb weyn wey ceeb weyn wey masaladaa marka waxa weeyaan inaan yacni ka dhawaaqo haddeed waxa weeyaan waxaad mooddaa aniga waajib cayniya inay igu tahay sababta waxa weeyaan waa iska wada baqaysaan waa iska wada baqaysaan adinka marka marka tahdiidaadka iyo waakudila iyo waxaas waxa weeyaan waxaas la dhaafo dadkaan dadkana ha loo naxariisto dadka waxa weeyaan dadkaan muuminiin waaye waa dad walaala ah waa dad wada muslimiin ah
hadalkan sheekh xasan daahir aweys waxa uu ahaa mid tusaale muuqda u ah khilaafka iyo sii kala fogaanshaha u dhexeeyey isaga iyo kooxda gaar ahaan xagga fikirka iyo qaabka ay u socdaan arrimo fara badan oo aanu jeclaysan toddobaadyadii u dambeeyey waxaa isa soo tarayey warar muujinaya in sheekh xasan uu halis ugu jiro in fikirkiisa dartiis ay kooxda al-shabaab go'aan ka qaadato dadka faallaya siyaasadda ururada diiniga ah ayaa warka tallaabadan uu ku dhaqaaqay sheekh xasan daahir aweys in lagu tilmaami karo dhaawac kale oo soo gaaray ururka al-shabaab sida uu tilmaamayo ronald malshal oo ah khabiir ka tirsan xarunta cilmi baarista siyaasadda
Uh, as an officer long before many others in the late 1970s.
dabcan sheekh xasan waxa uu yahay hogaamiye miisaan culus ku leh dhaqdhaqaaqa islaamiga oo uu ku jiray tan iyo toddobaatamiyadii waxaana tallaabadan loo arki karaa guul weyn oo laga gaadhay la dagaalanka afkaarta al-shabaab mustaqbalka siyaasadeed ee sheekh xasan daahir aweys oo qaramada midoobay iyo maraykankuba ay xayraad saareen kana mid yahay liiska argagixisada ayaa waxa uu noqon doonaa mid ay dad badan ka warsugi doonaan iyada oo jawaabo badan laga heli doono marka uu saxaafadda la hadlo sheekh xasan daahir aweys kaasina waxau ahaa xuseen barre aadan oo suukeena soo duway warbixintaasi ka hadlaysay taariikhda sheekh xasan daahir aweys